iyadoo deegaanada maamulka hirshabeelle uu kusoo fatahay biyaha webiga shabeelle ayaa waxaa soo ifbaxay sare u kac ku yimid maciishada noocyadeeda kala duwan maadaama ay hadda laga cabsi qabo xirnaanshaha wadada xiriirsa magaalada jowhar iyo caasimada muqdisho haddaba qaar ka mid ah ganacsatada iibisa maciishada noocyadeeda kala duwan ayaa ka hadlay saameynta ku imaan karta ganacsiga haddii aan la helin isbedel muuqda wallaahi bilaahi saameyn weyn oo lagu leeyahay aan qarsooneen markii covid caqabad nooga ahaa haddana biyii fatahaada soo fakatay oo fatahaadda hal maaha waa laba fatahaad oo labada cirif oo magaalada xamar baawur ka soo gala ma laha markii haddii baawur oo soo bixi lahay wuxuu ku leeyahay roobaa da-ay biibaha socoto lacag walbo aa sheegid wax badeeca kuu soo galay male magaalada badeec gabaabsi kasii tahay biyihii way sii socdaan haddii waxaan maqlayn laba biyo inay isku darsami rabaan marka aqabad daranaa jirto
xooga ganacsiga waxaa ku yimid sarakac xoog leh meeshii bariiskoo kaleetana kala siisi jiray zaraca labaatan siddeed doolar hadda soddon koo doolar oo maraya burka meeshii labaatan iyo sagaal la kala siisan jiray hadda soddon koo maraya sokortoo kaleete meeshii la siisan jiray soddon doolar hadda waxay maraysaa soddon iyo afar doolar saliidda hadda waxay maraysaa halkay kaga jirtay labaatan iyo toddoba doolar hadda waxay maraysaa labaatan iyo siddeed doolar baastadoo kaleete meeshii siddeed doolar siddeed doolar barakeed hadda waxay maraysaa toban doolar badeecada waxaa ku yimid sarakac xoog leh waxaana sababay biyobaxadan oo soo fakatay oo dhanka qoraxsan magaalada tuulo ku dhogow boy kala yidhahda ayadana ka soo fakatay iyo tuulo kaloo ayadana waqooyi naga jirta baarey oo sidoo kale ayadana dadkii jooga ku barakaceen ayadana biyo ku soo fataheen intaasoo iskaashaday roobka iyo corka ka yimiday intaasoo iskaashataa magaalada macnaha mataqaanaa badeecada saas awgeed sarakaca ku yimiday xogaa oo bawrkii subaxdii xamarka soo baxa biri camal iwal wadada iskasoo xumeed hadda waaba sii darsatay biri ama biridam camal hadda iska soo gala markaas maciishada hoosay isaga sii dhicaysaa waa laga yaaba laakiin sida hadda ay tahay dadka masaakiinta oo dadka danyarta oo magaalada ku nool dhibaato weynay kala kulmayaan ilaan qof kastoo baqaar joogo wuxuu haystaa wax yar oo kooban qof kastana wuxuu ku gaatamaa kistaas yaroo koobanuu ku gaatamaa tusaale hadda sanjibiil isticmaalkiisa magaalada aadoo loogu jecel lahay sidaan qiyaasa ay tuulooyinka weel waxaa la gadi jira toban kunuushin haddana waxaa la gadooyaa kiilada sanjibiilka boqol iyo siddeetan kunuushin ay maraysaa halka kiilo sanjibiil ebilna waxaa la gedi jiray toddobaatan kun iyo lixdan kunoo shilin marka waa dareemi kartaa waxyaabaha aad ku siya saliidda camalka soo qaad jiritaankeeda waa waa iska sii marba maalin maalin maalin maalin kasii dambaysoo sii darsanaa marka waxyaabaha daruuriga saasay marka ay qadka ugu sii buxeen marka wallaahi maciishada markii hore iyo haddeertaan farqi weynaa u dhexeeyo waayo haddeertaan qiimihii aadoo sare u kacay gaarigii isal waxaa nagu keeni jiray muqdisho ka soo qaada badeecada adiga laba doolar iyo bar ilaa iyo saddex doolar haddeertaan shan doolara maanta nala dhahay marka badeecadii marka waad dareemi kartiin aaday sare u kacday weliba haddana waxaa noogu sii darsoomay fatahaad oo waddadii koongi iyo jawhar u dhexaysay oo aad u go'day oo gabaaridii koongi inay soo istaagaan kadib haddana lagu soo daldalo adiga makiino ama gaari dameero marka coleyskaasna waa jira insha allah ok sokorta kaalinta isal waxaan gadi jirnay adiga soddon doolar ilaa labaatan sagaal iyo bar maanta waxaan gadnaa soddon iyo laba doolar bariiska asagana labaatan iyo siddeed doolaraan gadi jirnay hadda maanta soddon doolaraan gadnaa burkana asagana sidaasoo kaleente soddon doolar maanta iibinaa isalna wuxuu ahaay siddeed iyo labaatan saliidoo kaleente isal waxaan iibin jirnay labaatan iyo toddoba doolar maanta labaatan iyo toddoba iyo bar labaatan iyo toddoba dhibac siddeed intaasaan iibinaa dhowaan ayay ahayd markii uu webiga shabeelle kusoo fatahay tuulooyin hoos yimaada jowhar taasi oo cabsi badan ku abuurtay ganacsatada ku nool caasimadda dowladda hirshabeelle ee jowhar